بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan biidn illaahi casa wajalla bilaaban doonaa fadhigii labaad ee su-aalaha aynu markaa ku dul akriyi doono sheykha biidn illaahi casa wajal su-aasha koowaad ee majliskeenan iyo fadhigeenan ugu horeysaa waxay tahay waxaan doonayaa inaan u rixlaysto cilmi dalab waalidkeyna iima ogola wuu ku adeecayaa mise waan iska tegi karaa
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد علمك الشرعي طلب كلا طلب أيو مرنا وفرض كفاية مرنا وفرض عين مركا ويهي فرض عينكو وعلمك barashada uu baranayaa ay qofka ku tacayunayso oo waajibaadkii cayniga ay ku saabsan tahay sida ictiqaadkii ku waajibka ahaa ee qofka caynan looga rabay inuu barto caqiideeyo barashada nooca uu baranayaa waxay noqonaysaa fardu cayn waajibaadka salaada iyo soomka iyo ashyaada la midka ah barashada uu baranayaana waxay noqonaysaa fardu cayn cilmigaa fardu caynka ah ee barashada la baranaya uu fardu caynka yahay meesha uu joogo markaanu ruuxu ka helaynin waxaa waajib ku noqonaysa meeshuu ka heli karo inuu u doonto ayaa ku waajibaysa taasoo kale meeshii uu ruuxu ka heli karayo in la yidhaahdo ha u doonanin labada waalid ay u diidaan tan noocaase lagu ateeci maayo waayo waxay noqonaysaa amru bilmacsiya laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq xadiiska saxiixa ana imaam axmed musnadka ku soo wariyeen waa ka sheegaya makhluuq laguma ateeco caasiyitaanka ilaha khaaliqa la caasiyayo cilmiga laakiin fardu kifaayaha ah oo in la bartaa ay tahay faral ummadda si guud u saaran hadday qaarkood ku kacaan oo bartaanna kuwa kale waajibku ka dhacaayo hadduu waalidku yidhaahdo ha doonanin oo uu meel markaa waxa weeye ugu safri lahaa safarkaana uu waalidku u diido waalidka ayuu adeecayaa waayo fardu kifaaye iyo fardu cayn markay iscaaridaan oo iska hor yimaadaan fardu caynkaa waajibnimo badan waa inuu fardu caynka fuliyaa daacada labada waalid u adeecaya u samafalayaana waa fardu cayn cilmiga fardu kifaayaha ummadda si guud u saaran ee aan isaga caynan ugu waajibin doonista uu doonanayo u safrayaana fardu cayn maaha waa fardu kifaaya markaa markay iscaaridaan fardu cayn iyo fardu kifaaya yuqadamu fardu lcayn cala fardi lkifaaya cinda tasaaxum fardu caynkaa laga hormarinaya fardu kifaayaha laga hormarinaya haddana markaa rixlaysiga la odhanaayo cilmaa loo rixlaysanaya kollayba noocii fardu caynka aha ma aha waayo cilmiga fardu caynka ah ruuxu beledkiisa iyo magaaladiisuu ka heli karaa oo waxa weeye markaa miduu safar keensanayo uu u safro ma aha allahuma ilaa ruux baadiye joogo dee inuu markaysagaa magaalada iyo marka meelahaasoo kale inuu wax ka soo barto oo bal hadda inta uu u baahan yahay lagama maarmaankaa inuu ka soo ifsado taasi hadduu ugu baahan yahay aanu marka waxa weeye gurigiisii iyo marka waxa weeye guriga agtiisii aanu ka helaynin wax markaa intaa ka haqabtira tan noocaasoo kale waa soo aroori kartaa laakiin dadka marka waxaweye magaalooyinka iyo amaakinta noocaasoo kale degan fardu caynka markaa qadarkii ahaa kollayba way helayaan agagaarkooday ka helayaan xaajo keensanaysa inuu markaa yidhaahdo fardu cayn cilmi ah baan u safrayaana meesha ma taallo marka waxay noqonaysaa calaa kulli xaal in waxa weeye waalidka uu ruuxu ateeco oo markuu yidhahdo ha safrin inaanu safrin oo cilmi fardu kifaaya aanu u safrin waalidkana aanu ku khilaafin waajibku waa saas yadaa weeyi waayo taacada labada waalid la ateecayo loo samafalayo xataa jihaadka waa laga hormariyey sida xadiidka saxiixa ku soo aroortay markii nebiga la weydiiyey sala allahu alayh wasalam oo lagu yidhi yacni camalkeebaa ugu khayr badan qaala iimaanun billaah yacni waxaa ugu markaa fadli badan in ilaahay la rumeeyo maxaa ku xigaa la yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam dabeedna wuxuu yihi biru lwaalidayn in labada waalid loo samafalaa ku xigtaa maxaa ku sii xigaa lagu yidhi summa ayu dabeedna waxa uu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam aljihaadu fii sabiili illah jihaadku marka aanu fardu cayn noqon ee uu fardu kifaayo yahay taacada labada waalid baa laga hormarinayaa sidaas aawadeed baa markuu jihaadka ruuxu u baxaayo jihaadkaasina aanu fardu cayn ahayn la odhanayaa waalidadaada ka soo fasax qaado ka soo idan qaado lagu odhanaya sida nebiguba sala allahu alayh wasalam ninkii u yimi oo ku yidhi markaa jihaadka ayaan kuu raacayaa waxa uu nebigu weydiiyey sala allahu alayh wasalam axayun waalidaak qaala nacam qaala fa fiihimaa fajaahid labadaada waalid ma nool yihiin markaasuu yidhi haa nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam labadooda ku jihaad bimacnaa fadli jihaad ka raadi oo iyaga ka doon marka labada waalid taacadoodaa la hormarinayaa wallaahu aclam
su-aasha labaad waxa weeyaan curudu tijaaraha ma lagu leeyahay zako isaka lagu leeyahay sidee looga bixinaya
jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen curudu tijaara baayac mushtarka alaabooyinka ah ee la rogrogayo ee marna la sii gadayo marna markaa la soo gadayo oo mar la sii iibinayo marna la soo iibinaayo ee sidaa loo rogrogayo in zake lagu leeyahay ayaa jamaahiirta ahlucilmigu qabaan oo ay ka mid yihiin almadaahib alarbaca afarta madhaboodna ay ka mid yihiin salaf iyo khalafna saasay ku tageen jamaahiirtoodii qawl culammada qaarkood ay markaa yidhaahdeen kollayba zake waa lagu leeyahay laakiin qadarka lagu leeyahay maxduud ma aha sidaa yidhina waa jiraan laakiin qowlkaasi qowlka macmuulka maaha qowlka macmuulkiina waa qowlka jamaahiirta culammadu ku tageen zakada lagu leeyahayna waa zakadii yacni markaa lacagta la sakaynayey ee dahabka la sakaynayey sake sakadii la mida ayaa lagu leeyahay tii baana laga bixinayaa sida looga bixinayaana waxay tahay alaabooyinkan waxaa loo rogayaa lacag baa loo rogayaa lacagtaa marka loo rogo ayaa dabeedna lacagtii waxaa loo qaybinaya afartan meelood baa loo qaybinaya afartan meelood ayaa loo qaybinaya meel ahaan baa la bixinaya bes waaba intaa afartanka loo qaybinayaa waxay ka timi rubuul cushri baa ka waajibay rubuul cushrigii waxa weeye waa in toban meelood loo qaybiyo hal tobnaadkii afar meelood loo qaybiyo yacni marka hal tobnaadkaa rubuceed la bixiyo dee haddii tobanna mar loo qaybinayo mar labaadkana haddana afar loo qaybinayo labadooda isku dhufoo isku mar u qaybi afar toban lagu dhuftay waa afartan afartankaasaa loo qaybinaya hal mar baad qaybin afartan meeloodoo meel ahaan ayaad markaa bixinaysaa amaa qiimaha ku saabsan maxaa lagu qiimaynayaa badeecaddii waxna waa la soo siiyo markii horey joogtaa waxna waa la sii siinayaayo marka dambaa lagu gadayaa lagu iibinayaa ma qiimaha iigu taallo ee aan markaa waxa weeye igaga soconayso ee aan ku iibinaayo markaasaan ku qiimaynayaa mise qiimahan soo siistaan ku qiimaynayaa ta noocaasna jawaabteedu waxay tahay siday culammadu tilmaameen qiimahaad ku sii iibinaysaad ku qiimaynaysaa waayo yacni ribaxa iyo faa'iidadu waxay farax ka tahay xoolaha sakagoyskaa ee markaa shardigii xawalaanul xawlku uu ku markaa sugnaaday xoolahaasay markaa farac ka tahay wixii maal ah ee farac ka noqda xoolo sakagoysa oo markaa waxa weeye xawlkiina markaa uu xasilo xawaalaanu xawl ay meesha taallo xilliga xilligiisi gaadhay nisaabna markaa ah yacni waxa weeye wixii ka farcamaa ee iyaga markaa faa'iidee ka dhashaa ama ku soo kordhaa ee isaga ka dhashay aan meel kale ka imanin waxa uu yahay marka asalkuu taabicu yahay attaabicu taabic faracaasi wuxuu taabicu yahay asalka uu ka farac yahay asalka uu ka farac yahayna mar haddii shuruuddii u dhan tahay oo xawalanu xawl ay taallo waxay ka dhigan tahay isaguna xawalanu xawlkiisu inuu xaasil yahay saasoo kaley ka dhigan tahay sidaasina waa sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen oo in faraca maalka ka xasilaya ee ka farcamaya walow gaarkiisaba isagu yaanu u ahaan mid waxa weeye markaa wakhtiga wakhtigiisa gaadhaye waxa uu noqonayaa kuu ka farac yahay inuu la xukum noqonayo markaa sidaas iyada abaa la samaynaya inta la qiimeeyo oo qiimaha ay ku baxaysa lagu qiimeeyo ayaa afartan meeloodoo meel ahaan la bixinayaa markuu sakagoys noqdo xoolahaasi dabadeed wallahu aclam
su-aasha saddexaad waxa weeyaan gabadh lagu leeyahay bishii ramadaan wax ka mida qaligeedii ma soomi kartaa shawaalka
masalada ku saabsan gabadh lagu leeyahay bishii ramadaan wax ka mida lixdii maalmood ee sunnada ahayd ee shawaalka ma soomi karta oo ma ku helaysaa fadiiladii ahayd man saama ramadaana huma atbacahu sittan min shawaal ramadaan ruuxa sooma oo lix shawaal ka midana raaciya kaana ka siyaami dahri soonkiisu wuxuu ka dhigan yahay sidii mid wakhtiga soomay oo kaleu ka dhigan yahay bimacnaa sannadkao dhan mid soomanaa oo kale ayuu shabbahaa xagga fadliga iyo ajarka marka fadiiladaa ma ku helaysaa jawaabteedu waxay tahay marka hore culammadu waxay ka hadlaan oo isku khilaafaan ruux faral lagu leeyahay sunne ma la iman karaa soon faral oo kalea lagu leeyahay isagoo soonkii faralka ahaa aan qallayn oo dimmadiisii aan beri yeelin oo waajibkii aan iska ridin sunne ma la iman karaayoo sunne ma soomi karaa mise ma soomi kara waxaa la odhanayaa waa inaad faralka horraysiisaa ahlucilmigu taas waa isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin maye haddii faral saaran yaho faralkii aanu ka dhicin waa inuu markaa sunne aanu la iman ee waa inuu faralka marka hore ku mashquulaa waxaanay culammada qaarkood yidhaahdeen man shaqalahu alfardu can innafli fahuwa macduur ruuxa markaa faralku ka mashquuliyo sunnaha kaasi waa mid loo cudurdaaro cudurdaar buu haystaa cudurdaar ayuu haystaa waman shaqalahu annaflu cani alfardi fa huwa maqruur ka sunnuhu faralka ka mashquuliyo sunnaha ku mashquulaana kaasina waa mid la kediyey siduu xaafid ibnu xajar baa fatxulbaariga ku soo aroorin jiray marka masalada asaalatan culammadu khilaaf adag bay marka hore isku khilaafaan laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen suurada su-aashu ku saabsan tahay oo ku saabsan yacni gabadh aan soonkii dhammaystiran ninkuna waa la mide yacni markaa ruux aan soonkii ramadaan dhammaystirin oo wax ka midi ka tageen yacni markaa soonkaasina dummaddiisii weli saaran yahoo aan qallaynin ma samayn karaa yacni inuu sunnihii shawaalka la yimaado ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen sida ibnu cuthaymiin sharxulmumtica iyo meelo kaleba uu ku yidhaahdo waxaa markaa uu odhanayaa kaasi waarid ma aha mana samaynayo ruuxaasi ilaa uu soonka ramadaan haddaanu dhammaystirin inuu markaa maalmihii shawaale lixda ahayd intuu soomo fadiiladii inuu ku helo kama imanayso waayo shardi bay ku xidhan tahay suma atbacahu sittan min shawaal waxaa nebigu yidhi man saama ramadaana ruuxa ramadaan oo dhammaystiran aan soominna man saama ramadaana ma soo gelaayo ee wax ramadaan ka mida ama ramadaan qayb ka mida ama ramadaan badankeedii buu soomay ee man saama ramadaana ramadaan oo buura ah ma soomin sidaas aawadeed fadiilada ah kaana ka siyaami dahri wuu ka baxsanayaa oo ruuxaas ma haleelayso wuxuuna u haleeli waayey oo fadiiladaa u waayey marka hore aanu xasilin shardigii hore aanu la imanin sidaas aawadeed sida saxiixii wuxuu noqonayaa inuu ruuxu faralkii la yimaado saas yadaa buu noqonaya soonka ramadaanna hadduu cudurdaar uga tegay sida gabadhii oo kale caadadii maalmaha qaarkood hadday ku timi oo maalmaha soonkii uga baaqday waxay ahayd mid cudurdaar le bay ahayd maadaama ay cudurdaar lahayd maadaama ay cudurdaar lahayd marka ay doonayso maalmihii shawaal inay soonto waa inay marka hore samaysaa maalmihii inay qallayso maalmihii ramadaan inay qallayso waa inay la timaadaa markay maalmaha qallayso dabadeed waa inay markaa maalmihii shawaalna raacisaa marka fadiiladana saas iyada abay ku heli kartaa laakiin faralkii oo saaran oo aan ka dhicin oo shardigaa hore aynay la imanin inay marka waxa weeye markaad tidhaahdo sunnihii uma atbacahu sittan min shawaal baan raadinayaa yacni tan noocaasi waxa weye waa mid kalata oo aan sax ahayn fadiiladana waxay u muuqataa inayn markaisagaa taas iyadaa ku helayn maadaama shardigii hore aynay markaa ka soo bixin wallahu aclam
su-aasha afraad waxa weeyaan imaam baa tukiyey masjid markaasaa wuxuu ka tegay atixiyaadkii hore kadib markii uu istaagay ayaa lagu baraarujiyey markaasuu soo noqday dadku waxay u qabsameen laba mid soo raacay oo la soo fadhiistay iyo mid ka hadhay salaaddaa xukunkeedu muxuu noqonay
imaamku hadduu sahwiyo oo atixiyaadkii dhexe ka kaco sahwan uga kaco markuu istaagay dabadeedna markaa uu ogaado inuu ka kacay ama dadka qaar ay tasbiixsadeen dabeedna uu sidaa ku ogaaday amaba uu xasuustay dabeedna uu fadhiistay isagoo og waxa uu ka tegay inay tahay atixiyaadkii dhexe hadduu fadhiisto ogaan u fadhiisto waxay noqonaysaa salaaddiisii inay burtay ciddii ku raacdayna salaaddiisii waa buraysaa oo iyaguna la xukun bay noqonaysaa laakiin ciddii aan ku raacin ee salaadoodii qadci ku sameeyey goostay oo sidaas iyada ku dhammaystirtay sujuudu sahwina sidaa kula yimi iyaga marka xaraj ma saaraan inta aynay ma'muumiintu kicin laftoodana hadduu imaamkii soo fadhiistay isagaan markaa weli yagu aynay kicin aynay ogaadeen intuu kacay inuu fadhiistay mutaabacadii ma sii wadayaan waayo salaadoodii yacni salaaddii imaamkii ay ku xidhnaayeen waa imaamkii salaaddii waa ka burtay maadaama imaamkii salaaddu ka burtay markaa lafteeda qadcay la imanayaan iyagaan kicin bay iska atixiyaadsanayaan dabeedna markaa salaadoodii bay iska dhammaystiranayaan xarajna ma saara laakiin imaamka haddii sahwi labaad ku dhaco oo marka uu soo noqonaya dadka qaar subxaan allah yidhaahdeen aanu moodaynin waxa uu ka tegay atixiyaadkii dhexe inay tahay aanu moodayn ee u haystay atixiyaadkii dambe oo kale inuu yahay waxaanuu ka kacay amaba uu u haystay waxau ka kacay markaa sujuudihii qaar uu ilaaway inay tahay oo uu isleeyahay markaa rukni iyo faral baad u noqotay oo sahwi labaad sidaa ugu dhacay xaaladda caynkaasa markaa salaaddu kama burayso waxaanay noqonaysaa salaaddiisii inuu markaa dhammaystirto oo uu markaa qiyaamkii ku noqdo marka ugu horraysa uu ogaado dabeedna markaa waxa waye markuu sidaa ku dhammaystirtana yacni sujuudu sahwigii la yimaado noocaas ayuu markaa samaynayaa oo la imanaya laakiin isagoo og waxa uu ka tegay inaad tixiyaadkii dhexe tahay inuu u noqdaa ma bannaana waana inuu salaaddiisa sidaa ku wataa hadduu imaamku istaagayna subxaana allahi in la yidhaahdo mar hadduu imaamku istaagay waa kalad oo sax ma aha waxaana laga yaabaa wax markaa kale inuuba u qaato oo inuu rukni ka tegay ama wax la mida saasoo kale inuu u fahmaaba suurtoobi kartaa markaa sidaas iyadaa aawadeed yacni marka horena kalad weeyaan kicitaankaas markuu saan isu taagay in waxa weeye subxaana allah la yidhahdaa waa kalad inuu fadhigii ku soo noqdaana iyaduna waa qalad kale hadday dhacdana salaaddii waa ka buraysaa ciddii aan markaysagaa ku mutaabacayn oo sidaa ku raacinna iyaga salaadoodu ma burin laakiin qaci bay samaynayaan salaadooduna way dhammaystiranayaan sujuud sahwina waa la imanayaan wallahu aclam
su-aasha shanaad waxa weeyaan maxay tahay xukunka in loo qaybiyo shareecada usuul iyo furo
qaybinta shareecada loo qaybinayo usuul iyo furuuc bacdu ahlicilmi waa u qaybiyeen laakiin culammada muxaqiqiintu waa inkireenoo waa diideenoo waxay yidhaahdeen shareecada in usuul iyo furuuc loo qaybiyaa axkaamna laga tartiibiyaa usuusha iyo furuucda waa arrin markaas sax aan ahayn ee qalada waayo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaacii salafka midnaba ku tusin maayo in shareecada usuul iyo furuuc loo qaybiyo ku tusin maayo laa fi kitaab illah wala fi sunnati rasuuli ilah sala allahu alay wasalam wala fi ijmaaci alculamaa ciddii ugu horraysay ee qaybinta usuul iyo furuuc shareecada loo qaybinayo la timi waxay ahayd muctasilo iyagaa taqsiimka la yimi markay sidaa u qaybiyeenna axkaam bay ka tartiibiyeen mutakalimiintuna waa ku raaceen in badan oo mutakalimiinta ka midii waxaanay yidhaahdeen shareecada usuul iyo furuuc baa loo qaybinaya axkaamna waa ku kala duween axkaamtay ku kala duween waxaa ka mid a inay yidhaahdeen furuucda cidda khilaafta waa loo cuduraayo waa loo cudur daaraa laakiin usuusha ciddii khilaafta looma cuduro haddii jahlan ama ta'awulan ama wax la mida cidi ay u khilaafto usuusha looma cudraayo oo wax cudurdaara lama siinaayo laakiin culammada muxaqiqiintu waxay tilmaamayaan calaa kulli xaal taqsiimka noocaasi inuu yahay taqsiim xaadisa taqsiim aan daliil lahayn inuu yahay waxa la diidayo keliyana ma aha taqsiim looga jeedo taqriib iyo soo dhoweyn iyo fahmis looga jeedo sida shareecada markaa loo qaybqaybiye oo fiqiga mucaamalaati iyo cibaadaati loogu qaybiye oo marka waxa weeye fanni kasta marka waxa weeye qayba loogu sameeyey funuunta cilmiga ka mida taqsiimtaa oo looga jeedo tafhiim iyo taqriib iyo tacliim yacni ta la diidayaa taas ma aha ee waxaa la diidayaa waa axkaamaha laga tartiibiyey aan daliilka lahayn oo la odhanaayo usuushii cidna loogu cudri maayo furuucdana waa loogu cudrayaa mar labaadka taqsiimka markay usuul iyo furuuc u qaybiyeen sida loo kala xadidaayo iyo mid walba waxa lagu tacriifinayo markaa lafteeda waa isku khilaafeen maxaa usuul la yidhaahdaa maxaase furuuc la yidhaahdaa markaasaa qaarkood waxay yidhahdeen usuul waxaa la yidhaahdaa wixii ictiqaadiya la caqiidaynayo furuucna waxaa la yidhahda wixii camaliya ee la samaynayo taa lafteeda looma sallimin waayo umuuraha la ictiqaadinayo waxaa ka mid a ee la aqoonsanayo umuuro daqaa'iqa ka mid a waxaanu garan karnaa saxaabada rasuulku sala allahu aleyh wasalam masaa'il cilmi ah oo min daqaa'iqi masaa'il cilm ama masaa'il ictiqaad daqaa'iqdeeda ka mid a inay saxaabada qaarkood isku khilaafeen sida hal ra'a muxamedu rabbah maxamed rabbigii ma arkay leylat alisra waalmicraaj mise ma arag waa mas'ala arrin camaliyo ficil ahaan loo samaynayo ma aha waa arrin cilmi ah oo la aqoonsanayo laakiin waa min daqaa'iqi masaa'il alictiqaad furuucdii ictiqaadkay ka mid tahay usuusheedii ma aha tacriifka haddii lagu socdo wixii la ictiqaadiye ama la aqoonsadaa ee diinta ka midii waa usuulna waxay noqonaysaa iyadu inay usuusha gasho waana halad furuucdii waxaa ka mid a wax diintiiba arkaan u ah a sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa furuucda markay sheegayaan salaadii oo ruknigii labaad ee arkaantii diinta ka mid a waxay yidhahdeen furuucdu ka mid yihi oo siduu furuucdu uga mid yahay nebi maxamed baa uu ku sheegay diintuba inay ku dhisan tahay shantaase buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah wa iqaami asalaa shahaadateynka waa asalka labaad ee soo raaca shantaa in lagu dhisay nebigaa sheegay sala allahu alayh wasalam u naskari markaa see furuuc loogu tirinaya furuuc ma noqon karto salaadda iyo arkaanta kale waa in usuusha lagu daraa haddii u taqsiimka usuul la sallimo laakiin lee furuuc baa la gelinayaa wax qalata weeyi oo aan sax ahay ta kale arkaantaa ruuxa khilaafa ama inkira marnaba in loo cudiraa ma suuragal ah oo min xaysu litlaaq inkiritaanka la inkiroo la dafiraa waa gaalnimo ruux markaa qariibu cahdin ah oo wakhtigu soo islaamay dhowdahay iyo wax la mida ama baadiye fo ku nool inuu arkaanta qaarkood garan waayaa islaamnimadiina ku cusub yacni ka noocaasoo kale ah oo loogu cudro dabeedna marka isagaa jahliga ilaa intuu maqlayo ee loo sheegayo xujadu ku oogmayso taasi waa baab kale waa arrin tacyiinkii xaggaa ku saabsan laakiin min xaysu alitlaaq marka xukunka laga hadlaayo yacni ashyaada noocaasa inkaarkeedu waa kufri min xaysu litlaaq marka idan arrinka ku saabsan yacni taqsiimka usuul iyo furuuc loo qaybinaayo yacni kuwii u qaybiyey laftoodu saas iyadaaba isugu khilaafeen oo tacriifkeeda xataa aan la isla meeldhigin oo qaar ay yidhaahdeen wixii lcilmiya la ictiqaadinayaana waa usuul wixii camaliya la samaynayaana waa furuuc bacdi kale markaasi waxay yidhahdeen marka tia taa lagu ictiraabay markii taa lagu bushiyey bay bacdi kale waxay yidhaahdeen maya usuul waxaan odhanaynaa waa wixii qaci ah wixii danni ahina waa furuuc taa lafteeda lagagama hadhina culammadu waxay yidhaahdeen muxaqiqiinta ahi arrinka qaciga iyo danniga ku saabsani waa arrin nisbiya nisbada dadkay ku kala duwan tahay wax dadka qaarkood u qatica amaan dad kale qaci u ahayn wax dadka qaarkood u qaciya aan dadka kale danniba u ahayn waxay ku xidhan tahay ruuxa waxaa soo gaadhay iyo wuxuu ogaaday iyo wixii u caddaaday iyo wixii loo sheegay taasay ku xidhan tahay qadciga iyo dannigu tuu ku xidhan yahay waa taas marka musalla ma aha in la yidhaahdo wixii qaci ana waxaan odhanaynaa waa usuul wixii danni ana waxaan odhanaynaa waa furuuc marka calaa kulli xaal waxaa la diidayaa waxa weeye taqsiimkaas sidaa loo qaybinayo ee xaadidkee soo darriyey ee axkaamta aan daliilka lahayn laga tartiibinaayo oo la odhanaayo waxa weye kanna waa loo cudrayaa oo la itlaaqaya sidaa kanna looma cudraayo oo sidaa la itlaaqaya ta la diidayaa taas wey shaekhulislaam ibnu taymiya alcallaamatu ibnu alqayim waa inkireen taqsiimkana waa diideen haddana wakhtiyada qaarkood waa isticmaalaan haddaba markay isticmaalayaan iyo markay diidayaan isma diidaysa hadalkoodu markay isticmaalayaan waxay uga jeedaan min baabi taqriib keliya laakiin axkaamaha inay ku kala xidhayaan oo axkaamta aan deliilka lahayn ka kala tartiibinayaan ugama dan laha markay inkirayaanna axkaamaha laga tartiibiye laga dhaliyey ta noocaasa weeye waxay inkirayaan marka jihaday ka inkirayaan iyo jihaday ka sugayaan sidaas yada ah bay u kala duwan tahay sidaas yada ah ayay u kala duwan tahay والله أعلم
su-aasha lixaad waxa weeyaan waxa uu yahay xukunka doonyeysiga la doonyeysto maalinta jimcaha
maalinta jimcaha iyadoo imaamku khudbadaynaayo ama khatiibku khudbadaynaayo in la doonyeysto ama siday dadka qaarkood u yaqaaneen la digirin xidho ta noocaasi waxay tahay mid manhi ah xadiis baana sheegaya oo reebaya oo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu reebay maalinta jimce iyadoo iyadoo khatiibku khudbadaynayo in markaa la doonyeysto ama la digirin xidho ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam reebay oo nahiyey xadiiska caynkaasna waa xadiis haabita waana xasan oo waa sugan yahay asheekhulalbaani iyo culamo kaleba oo muxadisiinta ka midiba waa quweeyeen sidaas aawadeed xaalka caynkaasa oo khatiibku khudbadaynayo maalinta jumce in markaa la doonyeysto ama la digrin xidha ma aha waa inuu kayfiyaadka kale qofku u markaa fadhiisto laakiin qaabka noocaasa waa inaan u fadhiisan wallahu aclam
su-aasha toddobaad waxay tahay waa maxay xukunka in la xidho bantaloolka
masalada ku saabsan xidhashada marka la xidhanayo ee bandaloonka ama surwaalka aynu u naqaano xidhashada la xidhanayo waxaa marka asaalatan la yimi kan hadda la isticmaalo yacni faranjiga ayaa markaa la yimi oo gaalada ayaa la timi taas bay markaa kaga daydeen muslimiintu ay ka qaateen waagii hore surwaal waa jiri jiray laakiin kan ma ahay surwaalkii waagii hore jiri jiray la isticmaali jiray axaadiista ku soo arooray wuxuu ahaa suwa- surwaal ballaadhan oo weyn oo holoqsan buu ahaa marka la kala furo oo dawaarka laga furo qofka cawradiisu ma muuqan jirine waxay noqon jiray oo kale gunti oo kale qof xidhan saasoo kale u noqon jiray saas aawoodee axaadiista ku soo aroortay ruuxu markuu muxrim yahay oo xajkii ama cimradii uu ixraamto weli aanu ka xalaaloobin inaanu surwaallada xidhan xadiiska markaa sheegaya inuu dhar kala waayo mooyaane haddii kale inaanu saraawiisha xidhan xadiiska sheegaya saxiixa ku soo arooray markay culammadu ka hadlayaan oo masalada ay markaa niqaashayaan waxay fuqahadu isugu khilaafaan haddayba dani ku qabsato ninkii muxrimka ahaa inuu surwaal xidhoo dhar kale uu waayo labadii go-o kalu waayo wax kaloo surwaal ka duwan oo xataa markaa waxa weeye uu isticmaali karo waa waayo oo uga fiican surwaal baa dani ku qabsata muxrimna weeyi sida xadiisku sheegayo inuu xidhaa waa u bannaanaatay waxay fuqahadu isku khilaafeen ma fadqinayaayoo dawaarka ma kala furayaa u bannaanaa inuu xidhaaye mise sidiisuu u daysanayaa markaasaa fuqahada qaarkood yahay maya sidiisa waa inaan u dayna dawaarka waa inuu kala furaa balkan haddii dawaarka la kala furo siday noqonaysa allo wuxuu qarinayaa ma jiro haddii dawaarka la kala furo meesha waa lagu kala yaacayo marka surwaalkii jiri jiray waagii hore noocaasu ahaa kan hadda la isticmaalay bandaloonka la yidhaahdo gaalaa la timi muslimiintuna iy isagay kaga daydeen oo ay ku raaceen ahlu cilmigu qaarkood waa diidaanoo itlaaqan bay u xaaraantilmeeyeen ahlucilmiga markaa qaarkoodna waxay yidhaahdeen haddii aanu cawrada ku dhegsanayn oo aanu cawradii sawiraynin waa markaa jaa'is haba laga fiicnaade waa markaa jaa'is oo waa bannaan yahi labada qowlba culammadu waa sheegeen culammada itlaaqan u xaaraantinimaysay waxaa ka mid ah asheikhu alalbani raximahu llah waxaa la weydiiyey salaada la tukado cimaamad la-aan oo ruuxii markaa koofiyad iyo cimaamadtoodna aanu sideen madaxiisu uu faydan yahay oo xasiru ra'si uu yahay iyo salaadda uu tukanaayo ruuxa bandaloonka sita asheikhu alalbani wuxuu uhi labadu kala tagan ruuxan madaxa faydane ninkaa salaadda uu tukanaayo isagoo madax faydan gaayatu maa fi lamri waxa ugu weyne laga odhan karaa waa in la yaha waa karaahiyo karaahatu tansiih oo waa laga fiican yahay inuu qaabkaas isagoo ah tukado oo madaxiisu bannaanaado laakiin kan bandaloonka sida salaadduu tukanayaa waa muxarama ma bannaano xaaraan weeye waxay u xaaraan tahay buu yihi laba arrin waa midda koowaadee waxay u xaara xaaraan noqotay tashabbuha gaalada la shabbahayee ku jira waa midda labaadee waxay xaaraan ku noqotay litagsiimi alcawra cawrada dheganaanshaha uu ku dhegan yahay oo meelihii xasaaska ahayd weliba uu sawirayo oo ku dhegan yahay labadaas sababood ayuu xaaraan ku noqday arrinka tajsiimu lcawra ku saabsanna waa arrin dee culammadu ay tilmaamaan oo culamo fara badani marka ay sheegaan oo fiqiga xataa madaahibta ku sugan oo ku yaalla axaadiis iyo adilana ku soo aroortay oo tajsiimu lcawra wixii cawrada sawiraya ee ku dhegan cawradii sida dumarka loogu diidaya raggana loogu diidaya maaha dumarkoo keliya in loo diidaayo ragga laftooda wixii cawradooda sawiraya waa loo diidaya culamada qaarkood arrinkii tashabbuha ku saabsanaa hadda marka waxa weeye tan noocaasoo kale ah waa iska dhaafeen oo waxaa jira ra'yi culammada qaar ay qabaan oo odhanaya masale hadday tashabbuh ahaan jirtay waa oo gaalada arrin ku khaasa oo lagu yaqaano ay tahay masaladuna aynay mansuus ahayn masaladuna aynay mansuus ahayn dabeedna siday markaa u ahaan jirtay mid gaalo ku gaara baa waagii dambe muslimiintii ay dembaabeen oo way caadaysteen oo sidii gaaladu markaa ay samayn jirtay ay sameeyeen dabeedna waagii dambe waxay noqotay mushtarak buu noqday mid la wadaago oo aan gaalo ku khaas ahayn saas yadaa buu noqday bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen xaafid ibnu xajarna uu mawdic fatxulbaariga ka mida ku sheegi jiray muslimiintii hore ee arrinkaas samaysay waxay noqonaysaa aasimiin bay ku noqonaysaa waayo wax gaalo ku khaas ahaayoo ku gaar ahaa bay la yimaadeen oo tashabbuhi bay ku dhaceen man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum laakiin qarniyadii dambe ee muslimiintee yimi shaygan oo mushtaraka shaygan aan gaalo ku gaar ahayn oo dabeedna markaa iyaguna sidii u sameeyey mamnuuc ka noqon mayso inay markaa sameeyaan allaahuma ilaa shaygaasi inuu yahay mid mansuusa oo tashabbuh inuu yahay nas sheegayo haddii tashabbuh inuu yahay mansuus ay tahay oo nebigu uu yidhi yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa ha samaynina waayo gaaladaa samayseen naskaasi mar walba muxkam buu noqonaya laakiin mid camalka dadka uun ku dhisan hadduu yahay iyo waxa laga arkay dee qolo waliba waxay ka aragtay ku xidhan tahay masaladu haddaynay mansuus ahayn markuu mushtarak ahaana xukunku mushtarak buu yeelanayaa markuu waxa weeye markaa khaas ahaayo gaalo mid ku gaaro ahaana yacni xukunkii khaas ku yeelanaya marka mas'alada noocaas ah ahlucilmiga qaarkood waa tilmaamaan culammadii hore qaarkoodna qaacida ahaan qaar u sheegaa waa jiraan oo u tilmaamaan marka bacdu ahlicilmi ou ka mid yahay alcallaama ibnu cuthaymiin wahayruh waxay ku tageen bandaloonka in la xidhaa waa bannaan tahay bisharti inaanu cawrada sawirayn kaannahu inay qaacidada noocaasa tashabbuhi ay kaga saareen ay culamada qaarkood tilmaamaan shardigaas ayuu markaysaga ku xidhan culamo kale oo markaa sidaas iyo dariiqaa mariyeyna waa jiraan oo markaa waxaway ku tegey dariiqaa culamo kale oo mariyeyna waa jiraan kollayba laakiin kay markaa dhallinyaro badani sitaan waa noocii isagu aan laysla diidanayn marka inaan u bannaanayn xaaraan yahay waa noocii la ysla ogolaa oo tajsiimkiibaaba ku sugan marka kollayba ka dad fara badani sitaan ama dhallinyaro badani sitaan ka bixi maayo inuu noocii mamnuuca yahay waxaanad ka garan kartaa sida marka waxa weeye markaa jidhkooda uu sawirayo iyo siduu ku yahay qaarkood baad ka argagaxaysaa marka ay sujuudsan yihiin kaannahu inay cawradoodu muuqanayso siduu marka u qabanayo ee ugu dhegan yahay ee u cudhayo iyo sida waxa weeye meelaha xasaaskaa qaarkood ay u muuqanayaan ay isu sawirayaan marka tan noocaas oo kale kolleyba waxay noqonaysaa noocii mamnuuca ahaa ayuu noqonayaa fadfaadkana afka waa laga yidhaahdaa laakiin dad fara badan ima dabaqaan oo kaysitaan nooca markaa fadfaadka lagu sheegi karo maba noqonaayo waxaa idinkaga filan markaa aragtaan markaysaga qaar sita oo markaa sujuudsan aragtaan xaaladooda siday tahay taasaa markaa idinkaga filan qaar baad indhaha kala boodaysa kaanahu inaad cawro aragtay saas aawadeed bahalka noocaasi khutuuruu leeyahay mafsadaa ku sugan yacni kay dad badani sitaanna waa noocii aan la ysku khilaafsanayn yacni waxa weeye hadduu xataa fadfaad noqdana ishkaal buu leeyahay saas aawadeed waa in markaysa markaa laga fogaado oo aad iyo aad laysaga jiro hadduu markaysa markaa uu noqdo noocii markaa yacni ku dhegsanaa cawradana inuu muxaram yahay shaki kuma jiro ee waa in markaysa markaa waxaa la yska ilaaliyo yacni salaada lagu tukanayana waxa weeye ishkaal bay markaa leedahay hadduu markaa noocaa noqdo wallahu aclam
su-aasha sideedaad waxa weeyaan qof ku dhaca qofkii ku dhacay sino maalin ramadaan ma waxaa lagu leeyahay xad mise kafaaro mise labadaba
labada mid walba waa lagu leeyahay oo hadduu markaa maalin ramadaan uu soonkii ku jebiyey zina uu sinaysto xad waa mutaysanaya kafaarana waa ku waajibaysa maalintii inuu qalleeyana waa ku waajibaysa haddaba xadkii haddaan cidi ka fulinaynin waxaa waajiba inuu toobad keeno oo xadku wuxuu u baahan yahay xukuumad fulisa ee inuu ruuxu koox saaxiibadiisa ka mida intuu u tago u yidhaha war niyo xadkii iga jar waxaa noocaasaa dhacaye xadkii iga jara anaa markaa waxa weeye xakam idinka dhigtay oo markaa arrinkaa idinka mas-uul dhigtay ee waarid maaha ta noocaas waayo xuduudda afraad unnaas iyo aaxaad unnaas ma fuliyaan xuduudda waxaa fuliyaa waa xukuumad mumakkana oo awood leh oo amniga sugtay oo markaa amarku gacanta ugu jiro laakiin fawdo iyo isgarab yaac xad laguma fuliyo aaxaad unnaas iyo dadka afraaddooduna xad inay fuliyaan ma aha saas aawadeed waa inuu ruuxu toobad keenaa oo dembigaas laba jibbaaran ee uu la yimi waa inuu ka toobad keenaa oo zina intuu la yimo maalin ramadaan weliba la yimi markaasuu haddana soonkii ku jebiyey marka waa inuu ilaahay uga toobad keenaa maalintana waa inuu qalleeyaa kafaaradiina waa inuu la yimaadaa oo lixdan maalmood oo xidhiidha waa inuu soomaa hadduu kari karayo hadduu taa awoodi kari waayana lixdan miskiin waa inuu markaa quudiyaa quudka uu lixdan miskiin siinayaana wuxuu noqonayaa kii walba nisfu saac cala asaxiix fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan sida shaaficiyadoo kale mud buu bixinayaa miskiin kasta wakadaa xanafiyada laftooda saasay yidhahdaan laakiin sida saxiixii waxay tahay waa in miskiinkii qadarka la siinayaa ay tahay nisfu saac waayo taqdiirka fuqahada qaarkood ay u qadarayaan in mud la siinaayo miskiinkii ama lix boqoloo garaam ama dhegley la siinaayo weyn waa taqdiir ay ijtihaad ku qadareen laakiin taqdiir ay nas u hayaan ma aha miskiinka waxaa la siinayana nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa wuxuu ku xadiday xadiidkii kacbu bni cajura aw acim sittata masaakiina likulli miskiini nisfu saac oo nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam kacbu bnu cajura wuxuu ku yidhi markuu arkay iyadoo madaxiisii injirtu buuxisay oo wejigiisa sidaa ugu soo daadanayso muxrimna uu yahay kacab kacb ibnu cajura wuxuu ku yidhi ayuudiika hawaamu ra'sik war dulinka madaxaagu ma ku dhibaya markaasuu yidhi haa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ixliq ra'sak madaxaaga xiir madaxaaga xiir ثم صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة أو انسك نسيكه dabaed saddex arrin mid samee saddex maalmood soon ama lix miskiin quudi adoo miskiin kastaba nisfu saac ku quudinayo oo nisfu saac u sugnaaday lix miskiin quudi iyadoo miskiin kasta uu u sugnaaday saac la kala badhay fuqaada qaar waxay ku qadarayaan kiilo iyo laba boqoloo garaam fuqahada qaar oo ilaa keliya bargaadhsiinayaana waa jiraa nisu saaca waxay ku xidhan tahay saacu waa intee ma saddex kiila ma laba boqol iyo afar ma laba kiilo iyo ma laba kiilo iyo afar boqoloo garaamba miyay ka yaro badan tahay miyay ka yaro yar tahay taqdiirku taasu ku dhisan ama neef qalbuudi mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa likulli miskiini nisfu saaca xadiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay fii baabi alxaj baabulxajha ku saabsanaadee waa taqdiir nebigu u qadaraayo sala allahu alayh wasalam miskiinka qadarka la siinayo marka fii baabi alxaj miskiinka inta la siinayo maadaama nebigu ku qadaray abwaabta kale ee aan xajka ahaynna miskiinka haddii la yidhaho wax siiya waxa la siinayo intii nebigu halkaa xajka ku sheegay laga qiyaasta waxay ka fiican tahay taqdiirkaa nebiga uu sheegay ee uu xajka ku sheegay in laga qiyaasta waxay ka fiican tahay taqdiirka fuqahada qaarkood ay ijtihaadan ku qadarayaan bay ka fiican tahay saas aawadeed wuxuu noqonayaa inuu lixdan miskiin quudiyo miskiin kastana nisfu saac siiyo kafaaradiisu sidaas iyadaabay noqonaysa maalintiina waa inuu qalleeyaa oo soomaa waayo xurmada maalinta ramadaan maadaama uu meel kaga dhacay oo ramadaantii ku jebiyey cudurdaar la'aan galmo uu ku jebiyey kafaaradii waa ku waajibaysaa farqina waxaan kala lahayn galmadaasi inay ahayd asaalatan mid xaaraan uga ah oo zine ay tahay iyo mid asaalatan xaaraan uga ah inaynay ahayn oo xaaskiisii inuu markaa jimaaco yacni mid walba kafaaradu waa ka waajibaysa oo waa ka imanaysa marka waxa weeye waa inuu isku dara calaa kulli xaal tawbada iyo kafaarada iyo maalintii inuu qalleeyo xadiiska marka waxaa ku soo arooray kafaarat alwiqaac ama kafaarat aljimaac ku soo aroorayna waa sheegayaa wasum yowman makaana maalin kalena beddelkii maalintaas soon wallahu aclam
su-aasha sagaalaad waxay tahay waa maxay xukunka ictikaafku
masalada ku saabsan ictikaafka masaajidda la ictikaafayo jamaahiiru ahli cilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen masjidku hadduu jaamic yahay ictikaafka la ictikaafaa inay tahay mashruuc iyagoo deliishanaya cumuumka aayadda وأنتم عاكفون في المساجد marka jamaahiirta culammadu waxay ku tageen ictikaafka masaajidda la ictikaafa khaasatan masaajidda jaamicee jumcada laga oogo inay mashruuc tahay wax maanicin aanu ku jirin daa'ifo yar oo culammada ka midna waxay ku tageen ictikaafku inuu ku gaar yahay saddexda masjid oo baytullahi alxaraamka masjidulkacba iyo masjid alrasuul iyo masjid alaqsa saddexdaa masjid keliya inuu ku gaarya waxaanay u deliishadeen xadiis ku soo arooray mawduuca oo sheegaya laa ctikaafa ila fi lmasaajid ahalaaa ictikaaf kuma sugna saddexda masjid mooyaane mawdic kale in la ictikaafa ma jirto xadiiskaa bacdu ahlicilmi waa ka hadleen sixadiisa oo waxay dooneen inay ishkaalle ku soo arooriyaan maray yidhaahdaan ma asixin iyo maray yidhaahdaan xadiiska shaki iyo taradud baa ku jira oo majzuum ma ahayn lafdigani waayo raawigu sida markaa xadiiska loo sheegay riwaayadka qaarkood shakaa ku soo arooray calaa kulli xaal laakiin ishkaaladaa ku saabsan ama taradud baa lafdiga ku jira ama marka waxa weeye sanadkaaban asixin waa midaan sax ahayn sawaabkuna wuxuu yahay xadiisku inuu saxiix yahay culamada muxadisiinta qaarkoodna saas yadaa waa taxqiijiyeen oo waa caddeeyeen alimaamu dahabi waxa uu sheegay xadiiska sanadkiisu inuu saxiix yahay culamo kalena waa sheegeen culamada mucaasiriintana asheekh alalbani kitaabkiisa silsilatu axaadiis saxiixa ayuu aad iyo aada ugu balballaariyey waxaanu tilmaamay xadiisku shakilaan inuu asaxay raawiga ay yidhaahdeen mashaayikhda qaarkood hebel baa la tafarudoo la gaar noqday maxmuud ibnu aadam baan u malaynayaa inuu ahaa waxaa markaa uu odhanayaa oo weliba ay yidhaahdeen culammada qaarkood raawigaasi waa majhuulo lama garanayo waxa uu sheekhu caddeeyey inaan raawigu majhuul ahay inay siqo yahay markaasuu tawsiiqe tawsiiqiisu caddeeyey inuu siqo yahay isagoo culamada ka soo naqlinaya bale min rijaal bukhaari uu ka mid yahay wuxuu kaloo sheikhu caddeeyey siqa ha ahaadee inaanu la keli noqon oo afar kale oo siqaadi ay la wariyeen afar kale oo lagu kalsoon yahay inay la wariyeen buu caddeeyey marka xagga sixada yacni markaa ishkaal kuma jiro inuu xadiisku saxiix yahay waxyaalaha lagu soo aroorinayaana waa midaan waarid ahayn oo imanayn amaa xagga dalaalada ay culamada qaarkood dooneen inay markaa waxa weeye ka hadlaan ama xagga muxkamnimada bacdi waxay yidhahdeen xadiisku waa mansuukh naasikh ka dambeeyey oo aan lala jamcin karin oo waxa weeye sugan taarikhaanna inuu uga dambeeyey lahayana may sheegin naskiguna culammadu waxay yahaan nasku laa yahbutu bilixtimaal naskigu waa suuragal keliya kuma sugnaado masalada marka laga fursan waayo oo si kale oo wax loo jamciyaa dhici kari weydo baa naski xaggii loo leexdaa laakiin xataa hadduu jamci suuragal yahay naski looma kaco xaggii waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskun buyina waa ka odhanaya saaxibulmaraaqi jamcigaa waajiba markuu suuragal noqdo hadduu jamcigu suuro geli waayana ka dambeeyaa naasikha kii horena mansuukh buu noqonayaa oo xikmada ku jirtaa maxay tahay in jamciga laga hormariyo naskhiga xikmada ku jirtaa waxa weeye jamcigu waa icmaalun lidaliilayni macan waa labadii daliil oo labadaba la wada camal siinayo naskiguna labadii daliil baa midna camalka laga tuurayaa oo la odhanayaa laguma camal falayo midna camalkaa loo daynaya waxaa laga dhigayaa mid macmuulo lagu camal falayo adiladana waxa u asalay inay muxkamo tahay alaslu fi ladilati alixkaamu marka maadaama ay sidaas tahay si loo kulmiyo meelay suuro geli weydo keliya keliya ayaa la yidhaahdaa waa naasikh iyo mansuukh baa ka imanaysa marka taarikhda loo ogaado marka labadii midnaba ma jirto oo daliil ka dambeeyey oo la caddaynaya taarikhaan inuu uga dambeeyey haddana aan lala kulmin karaynin meesha ma taallo laa daa walaa daak labadii sharti midna xaasil maaha marka xadiisku waa muxkam ee mansuukh ma aha waana saxiix oo daciif ma aha ha yeeshee jamaahiirta culammadu qaar waa awiileen xadiiska waxay ku awiileen ictikaaf kaamilaan jirin saddexdaa masjid mooyaane ictikaafka fadliga badani saddexdaasuu ku kooban yahay masjid ahlucilmiga qaarkood saas yadaa bay ku awileen qaar kaleoo waxyaalaha qaarkood sheegayna waa jiraan almuhim mas'alada caynkaas ah aayadda wa antum caakifuuna fi lmasaajid waa lala kulmin karaa waayo wa antum caakifuuna fi lmasaajid waa laba mid almasaajid asha ku jirtaa inay tahay cahdiya oo aan mutabaadir ahaynoo soo degdegaynin oo layahay masaajidda machuudkaa baa loo jeedaa ee fadliga gaarkaa leh saddex masjid baana laga tilmaamaya calaa haada haddii lagu fasiri lahaa maca bucdiha waxay noqon lahayd xadiidka iyo aayaddu inaan iscaaridan iska hor imanayn wejiga labaad oo soo degdegaya haddii markaa lagu socdo oo la yidhahdo ashu waa jinsiya istiqraaqiya oo cumuum bay faa'iideynaysa waana ta mutabaadirka ee soo degdegaysa waayo al ku soo aroortay nas hadday aqbali karto inay caadiyo noqoto iyo inay istiqraaqiyo noqoto inay istiqraaqiyo noqotaa waxay ka fiican tahay inay cahdiyo noqoto laakiin markaan istiqraaqiya suuragal ahayn cahdiyadaa lagu xambaari haddaba wejigaa mutabaadirkaa marka lagu fasiro oo la yidhahdo wa antum caakifuuna fi lmasaajidi fii kulli lmasaajidi baa soo geliyey waxay noqonaysaa calaa haada aayaddu caama xadiiskuna wuxuu noqonayaa khaas buu noqonaya qaacidaduna waxay tahay caam iyo khaas hadday iscaaridaan waa la ysku khasisaa xadiidka aaxaadkiina waa suuragal inuu khasiso cumuum aayadeed siday ahlucilmigu sheegaa kutubta usuul fiqhigana muqararka ku ah afarka caaisha laga soo wariyeyna sixadiisa qadarka dambe ee sheegaya walaa ictikaafa ilaa fii masjidi jamaaca sixadiisa nadar baa ku sugan oo culamada qaarkood waxay leeyihin caaisha kama asixin qadarkaasi ee waa mudraj hadduuba asaxana qadarkeeni xukmu rafci male aasaabta saxaabada laga soo wariyey mawduuca ku saabsanna waa iskhilaafsan tahay waxa waajiba waxay saxaabadu isku khilaafeen in loo noqdo kitaabkiiyo sunnada siduu allah ba yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul marka nusuusta loo noqdana in sha allah waxaa xoog badan walow jamaahiirtu haba khilaafaane inuu ictikaafku ku kooban yahay saddexda masjid siduu xadiisku sheegay laa ictikaafa ila fi lmasaajid athalaata wallahu aclam
su-aasha tobnaad waxa weeyaan dadka qaarkood ba waxay idhahdaan yani ka tirsan jamaacaadka culimmada salafiyiinta bar ka mida baa gaaraysiiyey dowladda cuhmaaniyiinta hal hada alqawlu saxiix
dowladdii cusmaaniyiinta waa hore ayay markaa jirtay laakiin hadda markaysagaa mid jirta ma aha xaqaa'iqdana wadcigeeda kollay dad badan waxbaa kaga daahan oo sida ay moodayaan ma aha waayo dad fara badani waxay u haystaan inay ahayd khilaafo islaamiya oo shareecada ku camal falaysa oo shareecada dabaqaysa inay saas yadaa ahayd bay markaa moodayaan waxaana laga yaabaa kuwa sidaa u haystaa xukuumaad ka fiican inay hadday doonaan gaalaysiiyaan khilaafa alcuhmaaniyana u ooyaan oo u baroortaan laakiin garasho waa aynay garanayn xaalkii khilaafa alcuhmaaniya ay ku sugnayd baa sababay waa jirtaa ashyaa shareecada ka mida inay ku dhaqmi jireen laakiin qawaaniin wadciya waa ku dhaqmi jireen waayadoodii dambe macruuf baynay ahayd oo qawaaniin wadciya way ku camal fali jireen waxay kaloo ahaayeen qubuuriyay ahaayeen nebiga istikaasoodoo gargaar weydiisto xabaalaha kuwa markaysagaa ku cindan ee markaysa markaa khuraafaadka aaminsan ee weliba awooddii xoogga ku daafacan noocaasay ahaayeen boqorradii cusmaaniyiinta boqorkii ugu dambeeyey waxaa la hayaa isagoo nebiga istikaasoonaya gargaar weydiisanaya alistigaasa bilamwaatna waa shirkun akbar awood iyo xoog bayna ku daafici jireen khuraafaadka xabaalaha yani agtooda lagu sameeyo iyo waxyaalaha dadka awliyada loo aaminsan yahay loo sameeyo iyo ashyaada noocaasa qaar xoog iyo awood ku daafac bayn ahayd dacwa najdiyana waxay kula dagaalameen laba sababood bay ahayd sababta koowaad waxay ahayd khuraafaadka iyo shirkiyaadkaay la dagaalamayaan aawadeed waa ula dagaalameen shayga labaad ee ula dagaalameenna waxay tahay niman cajamay ahaayeenoo carab may ahayenoo turki bay ahaayeen khilaafada islaamkana waxaa u xaq lahaa carab bal ee quraysh baa u xaq lahay sida nebiguba yidhi sala allahu alay wasalam ala'immatu min quraysh madaxdu quraysh bay ka tirsan tahay oo muslimiinta cidda madax u noqonaysaa waa inay quraysh noqotaa axaadiis mutawaatiroo fara badan baana ku soo arortay saxaabo badan badan soo wariyey saas aawadee culamada ahlusunna waljamaca waxay ku ijmacsan yihiin khilaafada guud ee islaamka cidda qabanaysaa bishardi wa an yakuuna qurashiyan waa inuu quraysh yahay waxaanay ka hadlayaan xaalat alikhtiyaar laakiin xaalat alibdiraar xaaladda ku saabsan oo cidi marka awooddii ay qabato oo markaa taqallub samayso oo awooddu gacanta u gasho ee arrin markaa waxa weeye dadka ikhtiyaarkooda iyo baycadooda iyo raalli ahaanshahooda ku yimi aanay ahayn xaalka caynkaas ah looguma baxayo loolama dagaalamayo quraysh baanad ahayn loo loogumana dagaalamayo mid qurayshaa la keenaya waayo culammadu waxay dhahaan yukhtafaru fi xaali alibdiraari maa laa yukhtafaru fi xaali alikhtiyaar waxaa la cafiyaa xaaladda ibdiraarkiiyo ka fursan waaga waxaan la cafinaynin xaaladda doorashada iyo ikhtiyaarka saas aawadeed waxay u baqayeen xukunka in laga qaado oo carabi intay ku baraarugto khilaafada markaa guud ay ka wareegsataan waa ka baqayeen marka dagaalka addacwa annajdiya dacwat altawxiid ay khilaafa alcusmaaniya kula dagaalamaysay waxay ahayd min baabi ramyi alxajari bicusfurayn waa dhagax laba shimbilood ku wada dil noocaasay ahayd xukuumaadka qaarkood oo dadka qaar ay gaalaysiiyaan way ka fiican yihiin khilaaf alcusmaaniyay u balooranayaan maanta haddii la weydiiyo oo lagu yidhaahdo alikhwaan almuslimiin ka warrama khilaaf alcusmaaniya sidee ahayd aada iyo aad bay markaysa marka waxaa khilaaf alcusmaaniya u sheeg sheegaan uguna calaacalaan haddii la weydiiyo alxukuuma sacuudiyana nacdal bay korka ka saaraan maxay ku dhisan tahay yacni waxa weeye haddii la leeyahay qawaaniin wadciya ayaa marka waxa weeye xukuumaadka yacni maanta marka waxa weeye aada loogu dhaqmaa oo meelaha aan sacuudiga ahayn iyo xukuumaadku aada iyo aad ay ugu dhaqmaan oo loogu camal falaa ashyaa axkaam wadciya ka mid ah iyo qawaaniin wadciya ka mid ah oo khilaaf alcusmaaniyaba ku dhaqmi jirtay waagii dambe waa jirtay xukmu bikayri ma anzala arrinka ku saabsanna waxaa ka sii muhiimsan tawxiidka in wax lagu xukumo iyo ictiqaadka oo shirkiga la ibtaaliyo oo shirkiga lala dagaalamo oo shirkiga dadka laga reebo oo tawxiidka dadka loogu yeedho taa waxa weeye khilaaf alcusmaaniya meeshii ka joogtay waa la yaqaanaa iska daa tawxiid dad inay ugu yeedho e yacni shirkigii bay markaysa waxaa markaa daafacaysay tawxiidkana waa caaridaysa waa la dagaalamaysa marka wadcigeedu noocaas yada abuu ahaa culamadii waaweyneyd ee kollay najdiyiinta axad macruufo aan idhaahdo markaysaga hebel baa gaalaysiiyey ma ogi laakiin waa jirtaa kollay bacdu najdiyiin inay markaysa waxaa gaalaysiiyen waa jirta walow culamadoodii waaweynaa iyo akaabirtoodii inay ahaanbe wadcigeeduna waxay ahayd wadciga noocaasa ay shirkiga daafacayaan tawxiidkana la dagaalamayaan cidda marka waxa weeye shirkiga waddana ay garab taagan yihiin wadcigeedu noocaas iyada abuu ahaa una ku dhisna waxay ahayd xukuumad khuraafi ah oo khuraafaadka iyo shirkiyaadka daafacaysa waxaana ictiqaadsan ayay ahayd taana ku dagaalamaysa sidaas yadaabay marka ahayd laakiin maanta mid loo dallaysan karo o la odhan karo taaba haddii la gaalaysiiyey xukuumaadka kale ee jiro oo dhan in la gaalaysiiya waa cala sabiil awlaa waa barkumataal warkaas waayo dee waxaynu tilmaannay xukuumaadka qaarkood inay ka fiican yihiin shakina aanu ku jirin iska daa xukuumadda sacuudiga ee qaar kalea ka fiican waa laga yaabaa iyagoo marka waxa weeye qawaaniin wadciya wax ku xukumaaya oo noocii kufriga ah aanu ku jirin ilaa qawaaniinta wadcigu marna waxay gaadhi kartaa heerka kufri akbar sida waxyaalihi xaaraan tahayd in lagu xalaaleeyo sida in la yidhaahdo zinadu hadday raalli ahaansho ku dhacdo ayna kufsi ku dhicin laa ba's waddannada qaarkood qawaaniintaa lagu daray sida in la yidhaahdo qofku xor wuxuu u yahay caqiidadu doono inuu ictiqaadiyo iyo diintu doono inuu qaato waddannada qaarkood qawaaniintaa lagu daray iyo xeerar kala dejinayo caalamulislaami waddamo ka jira labada qodob aynu sheegnay labaduba waxay ku jireen qaynuunka waddankaa lagu daray ma aha waddannadoo dhan waa bacdi ka mid a xukuumaadkii bilaadul islaam ka talinayay qaar ka mida inay markaa saasoo kale ku daraan qaynuunka noocaasoo kaliya waa qaynuun kufri ah kufri akbar ah shakina aanu ku jirin marka xukuumaadka qaarkood oo xeerar shareecada khilaafsan haba degsadaane laakiin nooca xeerkooda uu yahay nooci kufri akbara aanu ahayn waxay la yimaadeen waxay noqonaysaa ashyaa macaasiya fisqi ah walow fisqigaasi haba bateen dee xaddulkufri ma gaadhaayo waxukmi bikayri ma anzala allah saynu shalayba tilmaannay daabidka loo eegayaa waa inuu sababu kufri akbar ku gaadhaa waa inaan la socon sida in la yidhahdo shareecadu waktiga lama socon karto oo ilbaxnimada lama jaan qaadi karto oo laguma dhaqmi karo marka daruuri waxa ah xeero la dejistay in la samaysto oo basharku marka ay dejiste waa kufri akbar ama la yidhaahdo yacni shareecada iyo waxa kale waa siman yihiin waa isku mid almuhim waa in nidaamkii habkuun la sameeyo ama la yidhaahdo yacni shareecada mudan laakiin qaynuunka in la isku xukumo shareecada khilaafsanna waa bannaanta ama in xaaraantii la xalaaliya ashyaada la midka calaa kulli xaal daabidka noocaasa hadday ka baxsato yacni qawaaniinta shareecada khilaafsana wax lagu xukumayaa daabidkay kufri ku noqonaysa hadday ka baxsato waxay noqonaysaa macaasi inay tahay iyo fisqi wa kufrun duuna kufrin sida cabdullaahi ibnu cabbaas wakayruhu ay markaa mareen ahlu sunnuhuna ku dareereen dee iyadoo macsida iyo fisqiga ay ku jiraan haddii shirkiyaadki iyagu aynay qabin shirkiyaadkiina daafacayn tawxiidkiina la dagaalamayn waxay noqonayaan axsanu xaala inay dhaamaan marka almuhim arrinka ku saabsan waxa weeye najdiinta qaarkood inay gaalaysiiyeen culammadii waaweyneed kolley kuma xasuusni ee culamaa dacwa najdiya inay xukuumaddaas gaalaysiiyeen laakiin kolley waa soo aroortay inay qaarkood yacni ashyaa kufri laga fahmaayo inay markaysa markaa ay tilmaameen ama qaar la yidhi waxa weeye najdiintay ka mid ahaayeen oo aan magacooda la sheegin oo kutubaha qaarkood marka lasoo naqlinayo lagu odhanaya qaala bacduhum waynaan bacdigaa garanaya mustawahooda iyo cilmigooda iyo derajadooda oo tasriixiyey inay murtadiin yihiinna waa jireen mana aha yacni shaygii marka caalim marka uu fatwoodaaba inay sax tahayna ka dhalanayso waxaa dhici karta ashyaada qaarkood iyadoo caalim fatwooday haddana markaysaga caalim kaloo khilaafsan inuu ka saxan yahayna waa dhici karta marka arrinka ku saabsan acyaanta xukunkeedu waa shay kale ilaaqyada mas'alada la ilaaqayaana waa shay un aakhar waa shay un aakhar wey aksarka kolley culammada ama dacwa najdiya ama hayruhum waxaa lagu yaqaanaa inaan badankoodu gaalaysiin baa lagu yaqaanaa haddayba dhacdo inay markaa qaarkood gaalaysiiyeen agsarkooda iyo jamaahiirtooda mid ay gaalaysiiyeen ma aha waxaana waajiba markaysa markaa sida saxdaa dee in la raaco baabka takfiirkana wax cad oo shuruuddu dhammaystirantay lagu gaalaysiin lahaa oo mawaanicdu wada maqan tahay mooyaane in takfiir iyo gaalaysiin lagu dhiiradaa yacni tacyiinan cid loo gaalaysiinaya mid fiican ma aha waxay ku xidhan tahay biistifaa'i shuruud waintifaa'i lmawaanic hadduu qofka xataa ishkaal masaladu ku samayso salaamadu waxay ku jirtaa inuu ka gaabsado oo waxay yidhahdaan culammadu alkhata'u fi lcafwi khayru min alkhata'i fi lcuquuba in cafiga qofku ku khata'o waxay ka fiican tahay inuu cuquubada ku khata'o masaladun hadday shubahaad leedahay shubahaadka in lagu daafaca ka rab idra'u lxuduuda bishubahaat yani taas iyada abaa ka habboon waxaana u badan tahay xukuumaadku dadaan marka waxa way cilmi lahayn dadkii culamada ay u yaqaaneen iyo dadkii markaysa markaa jamaahiirtii ay dadkii waaweynaa ee cilmiga ay ku yaqaaneen ee culammada ay u aqoonsanaayeen markay u sheegaan oo ay yidhahdaan waxan waa bannaan tahay waxaa dhici karta inay ugu dhacaan difaaca waxay daafacayaan shareecada daafaca waanu garan karnaa imaam axmed wakhtigiis iyadoo wakhtigii salafka la joogo oo cilmigii fara badan yahay ayaa niman ahlubidac oo muctazile ah axmed ibn abi du'aad iyo ayaa markaa boqorkii hoosta ka galay waxbay ku afuufeen waxay ku akriyeen caqiide khaldan oo gaalnimo ah oo ah qur'aanku waa makhluuq boqorkii caqiidadii buu ictiqaadiyo qaata dadkiina wuxuu ku khasbay inay sidaa caqiideeyaan markaasuu culammadii qaar ku dilay oo qaar ku garaacay oo qaar ku xidhay oo qaar badani ruksada qaateen badankoodii badankii ruksaday qaateenoo iyagoo daliishanaya ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan mukrahiin baynu nahay waxay doonayaan man afka uga odhanana deedna sidii baa lagu sii daayay culamada qaarkoodna waabaa lagu dilay oo uu ka mid ahaa sheekii la odhan jiray maxamed ibnu nuux oo uu ka mid ahaa sheekii la odhan jiray axmed ibnu nasr khusaaci oo uu ka mid ahaa kayrkood qaarkood jeelkay ku dhinteen oo aan filayo inuu ka mid ahaa buwayti ardaygii shaafici qaarkood waa la garaaci jiray waana xidhnaayeen markaasaa garaac ka noqo oo uu ka mid ahaa imaam axmed ibnu xambal haddana maca dalik imaam imaam axmed ibnu xambal iyo kayruhu min alculamaa oo ahlu sunnaha ka midi may gaalaysin boqorrada ah hadda boqorradu waxay ictiqaadsan yihiin waa gaalnimo waxay dadka ugu yeedhayaen waa kufri laakiin waa masalo iyagoo kale ka qarsoomi karta kuwa u laqimayna daday culamo moodeen baa u laqimay oo waxaan ugu sawiray inay sax tahay saas aawadee sheekhulislaam ibnu taymiya waxay tilmaamayaan iyo hayruh in imaam axmed ibnu xambal uu cudray boqorradaas aanu gaalaysiin oo wuxuu yihi waa juhalaa waxaanay qalliteen ciddii sidaa tidhi culamaa usuu aana kadii marka dadka waxa weeye xukuumaadka haysta ama boqorrada ah waxaa caadatan la yaqaanaa cilmiga inay saa ugu alqaan lahayn waxa saxda iyo waxaan saxda ahayn inay kala garan karin haddii waxa weeye wadaadda u yimaadaan yacni markaa dadku ay wadaadda u yaqaaniin oo ay wax ku akhriyaan oo shubahaad u laqimaan waxaa dhici karta inay run moodaan saasaa suurtoobi karta marka ma kala garan karaan tanaa saxan iyo tanaa qaldan ma kala garan karaan marka cudurdaarka loo cudrayaa dee waalid bay noqon kartaa wixii aan u caddaan caddayn ku filan aan loo caddayn xujadii aynay ku oogmin shubhadii aan laga zuulin nusuustii adiladana haddii la eego waxaa jirta nusuusta mutashaabihaad iyo muxkamaad baa labadii wejir ah ilaahay qaadir buu ku ahaa nusuusta qur'aanka iyo axaadiista nebiga dhammaan inuu ka wada dhigo muxkamaad waadixaad ah aan ixtimaal lahayn mase yeelin هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات محاقب كم من آيات القرآن كاللغية للمتشابهات وللابتلاء أصدقك اللغو امتحانه مركا هدبا مركا داد العلماء آمن سنية هاي وإسلية هو علماء أيو يمادان nusuustii mutashaabihaatka u taxaa siday doonayaana u rabaanna ugu fasiraan lafdigina uu ixtimaal leeyahay ninkii uu jaahil yahay waxyaalo kale aan saxiix ahayn ay ugu daraan culimo waaweyn oo kale uga soo naqliyaan kutubo ay ku taallo ay u sheegaan dee shubhadii ishkaalku waa weynaanaysa jaahilkii waxaa dhici karta waktiyada qaar in loo cudro oo masilatu cudri biljaahil cala aliطlaaq ma aha oo lama odhanayo mar walba waa loo cudraya lamana odhanayo mar walba loo cudri maayo laakiin bayna daa wa daak wey waxay ku xidhan tahay xaaladaha markaa in la eego hal misluhu yajhalu yani marka can dalik isagoo kale waxa ma ka jaahil noqon karaa bayaankaasoo kale wax ma u caddayn karaa bayaankaasoo kale xujadii ma oogi karaa oo misluhu wax ma ugu caddaan karaan taas shubahaadkii ma ka suulin karta yani ashyaada qaarkood culamo waaweyn baa laga yaabaa markaysa markaa oo fununta qaar culamo ku ah inay ashyaada qaarkood yidhaahdeen oo sida saxiixa ay tahay inay shirki tahay inay yidhahdeen dhib male waa jaa'is إنك مسألة الاستغاثة بالأموات يعني وحوية فقهاء متأخرين أيا لغا سو نقلنا أو فنيضا مركيسا أما فقهي أما وحلم إذا مركيسا مركا أخوني الدراية ولها لكن عقيدة الأنساق أهي سيدا وحوية سبكي سيدا الرملي سيد ابن حجر هيتمي والفقهاء وغيرهم مركا والفقهاء هدنا مع ذلك أشياء النوع سمي قرنين وحين الأقى بين برنانتان هذه كوي مصنفات كألفة أي الفقهاء أها كتبها وين قري إقار كد آدت وقدرين إيه oo imka ramli oo kale markay sheegayaan waxay yidhaahdaan yani waxaway qamaraynku ka mid yahay bay yidhahdaan qamaraynka ayuu ka mid yahay oo sharaxyada marka minhaajka la sharxay dee sharax buu ku leeyahy ibnu xajar haytamina sharax buu ku leeyahy labadaa sharax waxay ula baxeen wadaadada soomaaliyeed qamarayn labada dayax tuxfada iyo nihaayada mid baa lagu yidhi masalada maxaa u daliila markaasuu yihi waxa weeye qamarayn ku taala markaasu hay maxaa u daliila markaasuu qamarayn haddaad maqasho iyagaaba daliil ah qamarayn haddaad maqasho iyagaaba daliil ah halkaasay dadka joogtaan dee marka la yidhahdo qamaraynkiibaa waxay sheegayaan labaduba inay bannaan tahay istiqaasada amwaadda ay jaacis tahay ya caamigii maxaa u yaalla haddii caamiga gaalaysiinta la gaalaysiinaya lagu dhiirado kii u fatwooday qamaraynka kaga bilow iyaga hor daaqadda ka saar dee culamadana wax gaalaysiiye ma jiraan wala waxay ku dhaceen wax khatara ha ahaatee cid gaalaysiisay maynu ogin bale markaysa markaa waxaan yani culammadu waxay tilmaameen yani waxa weeye in asalkii loo istisxaabay aan lagu gaalnimo xukmin almuhim taasi waa baab kale ama waa masale kale ama mawdic kale sideeda isaga baahan laakiin waxa weeye calaa kulli xaal xuja uguma jirto dadka odhanaya yacni markaa khilaafadii cusmaaniyiinta ama xukuumaddii cusmaaniyiinta ayaa markaa la gaalaysiiyey yacni wax xuji uguma jirto oo kama dhalanayso inay yidhaahdaan haddii kuwaasba cidi gaalaysiisay annaguna markaysaa inta kale aanu hadda gaalaysinayno waa xuji saasaynay ugu jirin waayo marka dadka laga hadlaayo dee waxaa lagu gaalaysinaya way noqotaa cilmi iyo ijtihaad laakiin biduuni cilmin ruuxu inuu iska yidhaahdo haddiiba markaysa markaa hebel ciddaa gaalaysiiya ama inta kalaan gaalaysinaya ama hebel kalaan gaalaysinaya waxaa dhici karta yani wax mid lagu gaalaysiiyey mid kale inaan lagu gaalaysin waxaa dhici karta ka cid gaalaysiiyey cidduu gaalaysiiyey inuu ku qaldan yahay iyo inuu ku saxayahay mid walba waa dhici karta cilmiga ijtihaad markaysa markaa la-aantiina in wax lagu gaalaysiiyaa mid markaa bannaan ma aha baabkanna qofku diintiisa inuu ku khamaaro mid habboon ma aha gaalaysiinta ruux marka la gaalaysiiyo milladda iyo diinta laga saarana waa arrin cadiimo oo weyn bale waciiddo iyo goodiyaa ku soo arooray la gaadhsiiyey markaysagaa ruuxa markaa cid gaalaysiiya gaalnimadii isagay kusoo noqonaysaa heerka noocaasa markaa la gaadhsiinayo oo waciidada qaarkood iyo axaadiista qaarkood ay saas yadaa ku yimaadeen markaa salaamadu waxay ku jirtaa waxaanu ruuxu aqoon lahayn inuu ka gaabsado oo aanu markaa gelin wallahu aclam
su-aasha kale waxay odhanaysaa laba su-aalood oo kale isku mid wayaan marka mid uman kusoo qaadana insha allah ma bannaan tahay in qofku kelmadu ka jeediyo masaajidka masaajidada ay haystaan jamaacaadka qaarkood ama maraakiskooda ama qofku inuu ka noqdo maamul maraakis ay leeyihiin jamaacaadka waxa weya markaasi qaarkood
waxaa habboon qofku dacwad ahaan waa in dacwadda saafiga ee saxda ah ay ka socnaataa dacawaadka kale ee markaa qaldan si waxa weeye aan loo qaadan inay waxa weeye isku mid yihiin ama labsi iyo dheehitaan aan uga dhalan allahna wuxuu yihi walaa talbisu alxaqa bilbaatili yacni ha ku dheehina xaqa baatil ha ku dheehina dacawaadku inay isdhex galaan ay isku qaldamaan iyagoo iskhilaafsan oo kala duwan oo aan isku wax ictiqaadsanayn oo isku manhaj ahayn waxay markaa noqonaysaa midaan sax ahayn waxaana ka dhalanaya in waxa weeye ta'siir iyo saamayn inay isku yeeshaan taas yadaa baa ka dhalanaysa waxaana adiladu sheegaysaa in waxa weeye ay socnaato dacwadda saxda ahi xaquna uu caddaado ayaa adiladu sheegaysa cidda markaa saaxiibka uu la noqonayaana ay noqoto cid wanaagsan labsi iyo dheehitaanna marka aan la samayno xaqii iyo baatilkii aan la isku dheehin man jaalasa jaalas baa la yidhi oo ruuxa dee cid dhex gale ee markaysagaa la fadhiistaa marka dambena waa la nooc noqdaa ta'asur baa iman kara lagu saamoobo oo lagu raadoobo waxaa dhacaysa in waxa weeye waxyaalaha qaarkood labsi iyo dheehitaan inuu ka yimaado ayaa ka imanaysa tamayuska dacwa salafiya ay ka socnaato dacawaadka kale waa matlab yacni saxa adiladana marka waxaa laga qaadanayo weeya almar'u calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil ahlu cilmiguna markaysaga ay sheegeen ahlu cilmiguna ay markaa sheegeen oo ay markaa tilmaameen waxaanu ogsoonnahay dheehista xaq iyo baatilka la isku dheehaya mar waxay noqon kartaa labsi bilficli marna waxay noqon kartaa labsi bilqowl labada noocbana nahyigay ku jirtaa walaa talbisu alxaqa bilbatil wataktumu alxaqa waantum taclamuun marka dacawaadku isdhex galaanna xaqii in la qariyo oo la yidhahdo waanu tacaawunaynaayo waxbaanu wada qabsanaynaa oo dacwaanu wada fulinaynaa waxaa ka imanaysa in xaqii la qariyo xaq iyo baatilkiina la isku dheeho wa ilaa tacaawunku iman maayo allahna wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan khayrka in lagu tacaawuno siduu u amray ayuu dembiga iyo xadgudubka in lagu tacaawunona u reebay labaduna waa isku lamaanyiin markuu cid la tacaawunaayo yacni markaa bidca iyo baadi ku sugan ama bidca ay ku jirto waa laba mid waa inuu bidcadooda iyo baatilkooda caddaynaayo oo aanu qarinayn ee uu ka digayo oo tawdiixinayo oo caddaynayo ee inuu ka aamuso tacaawunka ma socon karo hadduu markaysa marka waxaa yani bidcadooda aanu ka aamusin laakiin marka ay wada socon karaan waxay tahay waa markuu kanna wixiisa ictiqaadsanaad u haysto a saasaad qabtaa soo maaha ya si aada la shibdhaho la aamus hoos u hayso hawshan baa inaga dhexaysa anna sideeda aan haysto shaqadan baa inaga dhexaysa shaqadaan isku nimaadno midna midna yaanu faatilin hadda midna mid yaanu faatilin waa maxay waa waddada yuhuudda aan raacno ilaahay muxuu yidhi taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shatta marka waxaa weeye waddadii yuhuudda hala raacay macnaheedu noqonaysaa oo yuhuuddu maxay muuqaalka waxay u muuqanayaan isku mid laakiin qalbiyada maxay ahaayeen qaar kala tagan marka iyadoo qalbiyada iyo manhajka iyo ictiqaadka aan isku mid laga ahayn haddii lahay waa tacaawunaynaa macnaheedu waxay tahay waxaan rabnaa taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa inaan noqono tashabuha gaalada la shabahaana ma banaana marka waa ka digayaa oo bidcadoodaan ka digayaa haddana waxa weeye masjidkoodaan tegayaa ka muxaadaraynayaa waan soo kaxaynaya haddana masjidka kalean keenayaa war isma qabato waa iska raacayaa dhadee ya laakiin waxa weeye fawaariqdaa meesha ka baxaysa oo waxa weeye anna kaa waa tegayaa isna kan waa imanaya mid walibana waa hadlaya afkiisa la qaban maayo ya waa ilbaxnimo heer salaam ya oo dee xaggeen ay markaa waxaway ilbaxnimo ka ahayn waxaaba markaysa la doonaya in la raaco min baabi taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shatta calaa kulli xaal dariiqada noocaas waa dariiqo qaldan aan saxna ahayn waxaa adiladu inoo sheegaysaa in laga fogaado ciddii markays inxiraaf uu ku sugan yahay oo markiisa markaa laga haajiro hajrigana waxa weye waa laba nooc waa hajri wiqaa'i iyo hajri cuquuba hajriga culammadu ay u shartiyaan oo ay yidhaahdaan waxa weeye masaalixda iyo markaysa markaa mafaasidda ayaa la eegaya oo calaa xasab masaalixda iyo mafaasidda taraajixa baa lagu camal falayaa waxay ku saabsan tahay hajriga cuquubada oo ay yidhahdaan culamada qaarkood qudro looma laha wakhtiyada qaarkood in hajriga noocaasa la sameeyo laakiin hajriga wiqaa'iga ah oo qofku markaysa markaa yacni arbaabu shubahaadka inuu iska ilaaliyo oo ka fogaado oo ka dheeraado oo iska ururiyo oo ya yacni haddana hajrigii cuquubadda markaa aanu awoodi karayn waa dhici kartaa marmar haddii ay markaa waxaweye salaamaan inuu salaamta ka qaado laakiin waxa weeye salaamka qaadka iyo musaaxabada iyo yacni markaysaga iskala joogga iyo yacni ka saaxiib yeeladka iyo u badnaanshaha iyo la qosolka markaysa markaa lala joogayo ee markaysa markaa la dhex gelayo lagu dhex darsamayo waa laba shay oo kala duwan waa laba shay oo kala duwan kay culammadu ama ahlucilmigu yidhahdaan wakhtiyada qaarkood qudro inaanu qofku u lahayn baa dhici karta oo haddaanu qudro u lahaynna marka waxba ma saara waxay ku saabsan tahay ajriga cuquubaday ku saabsan tahay way ciqaabta ciddii qudro u leh baa samayn karta ee cid aan awood u lahayni ma samaynayso laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura fattaqu llaha ma istatactum laakiin hajriga wiqaa'iga ahi waa mid waarida waana in laga dheeraadaa dadka arbaabu shubahaadkaasi waxa weeye markaa looga fogaado oo la ysaga ilaaliyo shubahaadkooda iyo ta'siirkooda iyo saameyntooda yani dad fara badan oo le marka waxa weeye annagu lama markaa mid nihin waxooda ma qabno laakiin shay maksuusaan marka waxa weeye kala qayb qaadanaya sidaa yidhi waa jireen laakiin maxay ku dambeeyeen markii dambe waa ku milmeen waxay noqdeen iyagoo kale soomaalidu waxay yidhahaan waxaa caaniya nabad ahayn waa la kala qaadaa soo ma insaanku dee xajar maaha dhagax maaha ima an yu'asir wa ima an yata'asar ama waa inuu cid saameeyo ama waa inuu ku saamoobo labada mid weeyaan adiladu waa taa inoo sheegaysa arbaaba shubahaadka in laga fogaado oo laga dheeraado waa jirtaa qofku markuu mukhaalado sameeyo oo uu dhex galo beryaha hore iyo ayaamaha hore oo kale nowcan ma marka waxyaalaha qaarkood lasoo tuuro ama markaysaa shubahaadka qaarkood la sheego nowcan maa laga yaaba inuu xanaaqo oo maalmaha hore radiyo markuu radiyo xoogaa mar lala yaro wada iyo mar laga gaabsadaba waa la waa waa la yeelanaya laakiin hadaa qaboob iyo kun yar soo soco hadduu mukhaaladada saa ku sii wado maalmaha dambe caadi bay u noqonaysaa xanaaqii iyo raddigii marka dambe waa ka ba'aya waxoodiiba iska iska shubayaan buu soranaya iska aamusaya marka dambena caadigaa bay u noqonaysaa si si yar baa wax u geliya alquluubu daciifa wa shubahu khataafa alimaamu dahabi markuu sheegaayo wuxuu odhanayaa wa akharu salaf cala hada taxdiir yaquuluuna ina alquluuba daciifa wa shubha khataafa salafka badankoodu waxay ku sugnaayeen taxdiirka iyo digistaas waxayna odhan jireen qalbiyadu waa taag daran yihiin shubhooyinkuna waa dafis badan yihiin shubhooyinkuna waa dafis badan yihiin marka qofku inuu yidhaha aniga layba kedinaayo qalbigayga anigu waa iska hananayaa waa arrin qalada waayo qalbiyadu waa isgedgediyaya alqalbu ashaddu taqaluban min alqidri ida istajmacat khalayaanaha xadiiska shaalbani uu taxsiininaayo qalbigu dheriga markuu karkiisa kulansado oo sida fiican u karayo waa ka gedgadoon badanya waa ka gedgadoon badanya in alquluuba bayna usbacayni min asaabici araxmani yuqalibuha kayfa yashaa marka waxa weeye salaamadu waxay ku waxay ku jirtaa fogaanshaha laga fogaanayo yacni ciddii arbaabu shubahaadka oo shubahaadkooda aan la dhegaysanayo dhagaha laga faraysanayo oo la iska ilaalinayo tajanub iyo ka fogaansho lagu samaynayo laakiin haddii waxa weeye cid shubhooyin u saaxiiba la dhegaysto duruustooda la xaadiro yacni markaa la dhex galo oo mukhaalado lagu sameeyo marka dambena in lagu ta'asuro aaraadooda wax ka mida la qaato taas iyadaaba hadis looyi taas iyada ah ayaa hadis looyi waana ta ficlan dhacday ee dad badan hore uga dhacday oo markaysa marka waxaan waaqicaan loo arkay marka sida sharcigu uga digay ashyaada noocaasa ayaa tajribadii waaqacna loogu arkay digistaasi inay tahay fii maxalliha oo waaqiciya tajribada lafteedu ay ku tusinaysaa saas inay tahay sida saxda ah ee sawaabka baabkan hajrigana waxay markaa shabbahaa xagga umuuraha dadka iyo macaamilkooda marka laga eego culamada qaar waxay ku shabahaan sida bakri abu zayd buu ku sheegay risaaladiisa hajriga la yidhaahdo xajir sixi waxaa la yidhahdo xanuunada qaarkood oo tallaabo ama gudboo la kala qaado biidn illaah waxaa lagu sameeyaa qofka ay ku dhaco xanuunkaasi karantiine markaasi ay cidi uma geli karto ciddaad daaweynaysa keliya oo taxadir iyaguna markaysaga ugu gelayo mooyaane dadkii inuu soo dhex galo iyo inay dadku markaysaga isaga markaa u tagaan oo ay isdhex galaan yani labada mid waa loo diiday waa xajri sixi ciddan arbaabu shubahaadka ahi marka ilaha laga haajiro waa min baabi xajri sixi wey waa karantiimada caafimaadka oo kale ka dhiganta laa yuridana mumridun calaa musixin yacni geel caafimaad qaba mid uu wadaa yaanu ku aroorin oo dhex gelin yacni geel marka waxa weeye xanuunsanaya mid wadaa geel caafimaad qaba yaanu ku aroorin oo dhex gelin macnaha kala sooc
taasha u dambaysa waxa weeyaan wuxuu saa'ilku yidhi taraabudka ama xiriirka ka dhexeeya dadka dacwa salafiya wadaa waa timir daran yahay sababtu markaa maxay tahay ama se maxaad sheekh ugu dardaarmaysa wasiyada markaa iyo dardaarankaaga u dambeeya muxuu yahay arrintaa ka dardaarmaysa
waxaa habboon taraabudka sharcigu siduu u sheegay inaynu u raacno waayo wasiilo markaa taraabud inaynu soo darisiinaa inama saara lagamana tegin isku xidhnaanshaha dadku ay isku xidhnaanayaan yacni si waxa weeye dadku siday doonaan ay markaa isugu xidhnaadaan ama wasiilada ay doonaan ay la yimaadaan mid loo daayay maaha xuquuqda ay isku leeyihiin iyo xidhiirhka ka dhaxaynaya waa mid sharcigu sheegay oo xuquuq bay markaa isku leeyihiin macaamilka sibay u wada dhaqmaan xaqay isku leeyihiin in la isu furiyo xuquuqda in waxa weeye waxa uu jecel yahay ruuxu in lagula macaamilo isaga lagula dhaqmo inuu walaalihiisa kalena kula dhaqmo sida nabiguba yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey man axabba an yudkhala aljannata wayuzaxzaxa min annaari falta'ti maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyawmi alaakhir وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه kii jeclaada in janno la geliyo naarna laga fogeeyo geeridiisi ha u timaado isagoo ilaahay rumaynaya maalinta aakhiro yani mucaamaladu allah la leeyahy waa inay noqotaa iimaan walyaأti ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh dadkana ha ula yimaado ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay inay isaga kula dhaqmaan taasna waa mucaamalatu linnaas qofku marka inuu laba miisaan sameeyo ma aha carabtu waxay ku maahmaahaan markay sheegayaan oo leeyihiin ruuxaasi waa ruux aan qumanayn waxay yidhaahdaan yazinu bimiisaanayn wayakiinu bikaylayn wayalcabu bixablayn laba miisaan oo kala duwan buu waxku wax ku miisaamaa laba beeg buu wax ku wax ku beegaa laba xadhig buu ku ciyaaraa marka ruuxu miisaan keliya oo cadli ah waa inuu noqdaa miisaankiisu marka isaga loo kaylaayo iyo markuu isagu wax u kaylayo waa inuu isku mid noqdaa aanu odhan hada lii wa hada lakum a marka aniga lay kaylaayo kan weyn baa lay daraa waa lay cudraa waa lay ammaanaa qaladkayga waa laga indhalaabtaa ya tatabuc akhtaadayda laguma samayn karo laakiin markaa cidda kale aan ka hadlayo wa nunkiru in shi'na cala annaasi qawlahum walaa yunkiruuna alqawla xiina naqulu annagu haddaanu doono dadka waa ku inkiraynaa odhaahdooda laakiin markaan annagu hadlayno dadku ma inkiri karaan taas maxay noqonaysaa walyaati ila annaasi بالذي يحب an yu'taa ilayh ma waafaqsana waa ka hor imanaysa allah wuxuu yidhi waylun lilmutafifiin aladiina ida اktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun alaa yadunnu ulaa'ika anahum mabcuuثuun liyawmin cadiim aayadda alcalaamatu الsacdi kitaabkiisa tafsiirka ah markuu fasiraayo wuxuu odhanaya aayaddu waxay ku saabsan tahay miisaanka iyo cuntooyinka ha yeeshee xuquuqda dadkee kalena waa soo gelaysaa oo baabka acraadda ku saabsan iyo xuquuqda dadka saas oo kale in lagula macaamilo oo la yidhaahdo marka aniga xaqayga la sheegayo ama cirdigayga wax laga sheegayo kaylka weyn baan leehay galaanka hadda weyn soo garmaysa laakiin markaa cid kale wax ka sheegaayo kan yar somarti baan isaga ugu beegi waxay noqonaysaa tadfiifkii waylun lilmutafifiin aladiina ida اktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun noocii bay noqonaysa waxaana filayaa culamada qaar baa uga horraysay adunnu ibnu qayim hadal noocaasa inaan ka arkay baan ku rajabayay almuhim waxyaalaha isku xidhnaanshaha ka qayb qaadanaya waxaa ka mid a in dadku mucaamilka ay ku mucaamilayaan ay noqoto cadli ayna noqoto min baabi walyaأti ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh lakin hadday noqoto hada lii wahada lakum ama uu yidhahdo marka waxa weeye markaan idinka idiin miisayana ka weyn laydinma daraayo ka yar baan idin daraya marka aniga lay miisanaya ka weyn waa in lay dara weliba la wafeeyaa waxay ka mid tahay waxyaalaha taraabudka dilaaya ee nacaybka sababaaya maca kawniha dulman iyadoo cuquuba ka imanayso iyadoo loo ay jirto haddana waxyaalaha sababay ka mid tahay waxyaalaha nacaybka sababana waxaa ka mid a shareecada wax ka mida in la tasaahulo ama laga tago oo nabigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam maa tawaadda ithnaani fi llaahi uma tafaraqaa ila bidanbin yuxdisu axaduhuma qawaahu alalbaniy fi saxiixa laba ilaahay dartii isuma jeclaadaan dabeedna isma nacaanoo ma kala tagaan dembi labada midkood soo darisiiyey mooye si kale kuma dhacdo laba allah dartii isu jeclaa hadday isnacaan oo kala tagaan dembi baa keensaday marka dunuubtu waxay sababaysaa quluubtu inay isjeclaan weydo inay kala jeesato inay isnacdo kiristaankii allah wuxuu inooga sheegay yacni markii ay ka tageen wax markaa shareecadoodii ka mida inuu ilaahay colaad dhex dhigay iyagana xukunkaasi mid ku gaara maaha bale shareecadiina waa mid ku sugan latusawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum aw qaala bayna quluubikum xadiiska muslim saxiixa kuso wariyey safafka sinteen oo sinteen oo sinteen ama ilaahay qalbiyadiinna iskhilaafsiiyeen yacni haddii safafka la simi waayo taswiyatu saf laga tago quluubtii baa kala tegaysa haddii safafka simitaankooda marka la waayo taasi ka imanayso bal waxa ka waaweyn marka laga tagana maxaa ka imanaya waxa ka waaweyn marka laga tagana waa cala sabiili awlaa inay waxa weeye quluubta inay kala tagtaa inay ka imanayso saas aawadeed waa in shareecada iyo sunnada qabsigeeda waa in lagu dadaalaa tatbiiqa sunnada waa in lagu dadaalaa yani akhlaaq wanaagsan waa in lagu dhaqmaa wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan waxa uu qofku isagu diidi ahaa oo u dhibsan lahaa keyrkii waa inaan u quurin waxa uu jecel yahay isaga in loogu cudro waa inuu keyrkiina ugu cudraa yacni waxa weeye taa iyadaa waa inuu ku camal falaa waa in la ysu dhimirsanaada waa in la ysu sahlaa yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira watataawaca walaa takhtalifa waana in la ogaadaa insaanku inuu bashar yahay waa dembaabayaa waa qaldamayaa yacni waxbuu garan waayayaa yacni dembi baa ka dhici kara waxa weeye taas yada ah waa inaan la odhan qof kastaa waa inuu mudh u noqdaa kii xabbo dembiya aan ku arkay aan markaysaa maalin yar qaldamayba iga sii daakaana ta noocaasi sax maha waayo ahlu jannihii jannada markaa allah ku abaalmarinayo ma waxaa loo shardiyey markaa dembi inay ka maran yihiin faama man haqulat mawaaziinuh fahuwa fii cishatin raadiya haqulat idan sayi-aat waa leeyihin yani asxaabu lyamiinku yani nooc sayi-aadi waa jiraa laakiin miisaankoodii baa sakiil ah waxaa loo eegayaa yani waxa weeye xaaladdu seedka waxay yidhaahdaan carabtu man طalaba akhan bilaa caybin baqiya bilaa akh walaal bilaa ceeba kii doonaa walaal la-aan buu mutaa nin soomaaliyeed baa hadal hadalkaa shabaha yidhi wuxuu tolkay sidaan maalinba nin u nacaayey baan wada nacay buui baan wada nacay oo dad markaa qofku keligii ma isbixinaya ya keligii hadduu dadkii wada tuuro waxaa laga yaaba waxyaaluhu dadka qaarkood ku nacay in isagaba qaar ka khatarsan kusugan yihin eela ka waaweyn inay isaga kusugan maa dhecta ya ya isaga yidhi waa muriga gacan markuu leeyahay tolkay waa wada nacay laa yafrak mu'minu mu'minata in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara fii baabin aakhar ya baab kale haba ku saabsanaado lakiin muxuu sheegayaa in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara nusxiga iyo in marka waxa weeye wixii naqsi ah in la yska kabo oo la ysaga naseexeeyo waa shay waana arrin waarid waana arrin fiican والنصح لكل مسلم حديث كي يجريه كبتي marka waa in laysu naseexeeyaa waa in laysu dhimriyaa waa in laysu sahlaa wixii sharcigu sahlay yani waxa weeye tacsiirka iyo tanfiirka waa in markaa layska jiraa waxaan sharcigu adkayn waa inaan la adkayn wixii sharcigu adkeeye lama fududayn karo wayasiraa walaa tucasiraa ma soo geliso ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما لكن وحي الشرع وآن أتكين وإن الله أتكين أشياء أنا مدى ولا مقام كذا وإن الله وإن ليسوا دلقاتا وإن ليسوا صبرا وإن ليسوا نصيحية وإن ليسوا عذرا وحي عذر عذر دار سورة قليه وحي خلدا وإن ليسوا نصيحية wuxuu jecel yahay ruux in lagula dhaqmo waa inuu walaaladii kula dhaqmaa akhlaaq wanaagsan iyo dabiicad wanaagsan waa in lagu wada dhaqmaa khuluqa wanaagsanna waxaa ka mid a kafu lada wabadlu nada wa talaaqat lwajhi weji furan in laisku qaabilo dhibta in la kala haysto afi adi badlu nada macruufka in laisu fidiyo laakiin hadday noqoto in dulqaadku yaraado oo cadhadii markaysa markaa waxaana ay degdeg noqoto oo waxa weeye dhacdhacina uu bato deeta faraaruq baa ka imanaya ana maiq wa anta ta'iq fa kayfa natafiq buu yihi marka almuhim waxaa habboon in laysu dhimarsanaado in lays maqlo in laysu cudurdaaro in laysu sabro in laysu naseexeeyo in waxa weeye miisaan waaxid lagu wada dhaqmo oo lagu wada mucaamilo نفعنا الله بذلك جميعا وجعلنا الله من المهتدين المهديين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته